إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisiin askarta ah dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose meydka nin waayeel ah ayaa laga helay duleedka xerada qaxootiga ifo ee ku taalla dhulka ay gumaysato kenya dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland jufo ka tirsan beesha mursade ayaa nabadoon ku caleema saaratay deegaan ka tirsan walayada islaamiga ah ee galgaduud mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay mafhuumka iyo aragtida islaamku ka qabo qoyska iyo dhabbaha loo maro in la dhiso qoys ka qayb noqda bulshada muslimka ah mid ka mid a ururada jihaadiga ah ee ka dagaalama dalka bakistan ayaa ku biiray safka xarakada daalibaan bakistan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن oo afar iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan sagaal iyo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka oo kaga sugan yihiin degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay meydka nin waayeel ah ayaa laga helay duleedka xerada qaxootiga ifo ee ku taalla dhulka soomaaliyeed ee gumaysato kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar xerada qaxootiga ifo ee ka tirsan gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa meel duleedkaha laga helay meydka nin waayeela oo soomaali ah ninkan ayaa si gaara lagu arkay meydkiis halka loo yaqaano warta labasigaal ee dhacda duleedka xeradan lamana oga cidda ka dambaysa dilkiisa balse waxaa jirkiisa ka muuqda calaamada muujinaya in jirdi loo geystay oo kamid tahay lou garaacay isbitaalka xerad ifo ayaa la dhigay waana la aqoonsin leeyahay xitaa magaciisa lama garanayo waxaana la baadagoobaya ehelkiisa ninkan waayeelka ay dhintay ayaa da-diisa lagu qiyaasay toddobaatan jir ilaa siddeetan jir kaasoo ilaahay haddaan la ogeyn cidda ka dambaysa dilkiisa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe dhulkan ifdhiya ku jira gumaysiga kenya kusoo badanaya dilalka ceenkan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyadoona inta badan dilalkan lagu eeday dadka kenyaanka ee halkaasi sida xoogha lagu deegaameeyey
dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku dagaalamay askar ka wada tirsan maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni dagaalkan oo ahaa mid khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka bilowday ismaandhaaf la xiriira maandooriyaha qaadka waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac israsaaseynta oo qaadatay saacado ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan maamulka la baxay puntland halka ay ku dhaawacmeen laba kale iyo qof shacab ah dagaalkan ayaa sidoo kale saameeyey magaalada gaar ahaan isku socodka bulshada iyo goobaha ganacsiga dadka ku dhaqan boosaaso ayaa hadal haya dhacdada la xiriirta weerarka ay ciidamada ka wada tirsan maamulka la baxay puntland dhexdooda ka geysteen magaalada haddaba magaalada boosaaso ayaa xuduun u ah dagaallo soo laalaabtay oo u dhexeeya askarta ka wada tirsan maamulkaas waxaana dhowr mar sidan oo kale iskahorimaad dhexdooda ah oo siyaabo kala duwan ugu dhex maray halkaasi isaga dileen askar iyo saraakiil badan jufo ka tirsan beesha mursade ayaa nabadoon ku caleema saaratay deegaan ka tirsan walayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cali aadan xasan munaasabadan oo ka dhacday deegaanka xaafi walaayada islaamiga ah galguduud ayaa waxaa nabadoon ku doortay jufada cabdulle sibti oo ka tirsan beelweynta mursade juufadan ayaa si wadajir ah u dooratay nabadoon cali nuur cadaawe oo loo yaqaano cali salaad xafladda caleemasaarka waxaa kasoo qayb galay marti sharif kala duwan oo ugu horeeyo waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud ugu horeyn nabadoonka la doortay ayaa ballan qaaday inuu jufada ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaanu mahad celinaynaa marti sharafka reer murugsade ee ugaas cabdulaahi daar oo ugu horeeyo iyo akhyaartooda dhammaantoodna waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullahu khayran sida la idiin sheegaba calisilaa dadka qaarna waa yaqaanaa qaarna berigay kolley ku taasay ila tahay laakiin dadku sida badan waa yaqaanaa odaga cusub ama naqiibka cusubu beesha soo dooratay waa aniga waxaa la igu soo doortay inaan kitaabka alleh iyo sunnada nabiga aan ku hogaamiyo beesha cabdalla sabdi oon raximka nahay oo aan ka dhashay beeshaas xaqeeda inaan ugu raadiyo kitaabka alleh sunnada nabiga ayakan wixii lagu yeesho aan uga qaado sidaas ayaa laygu doortay ayada ayaana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta oo dhan hadday deris tahay iyo hadday fog tahay koobiyo tobanka gobol ee walaayadu ay joogto oo raayaha tawxiidku ka taagan yahay inta joogta oo walaayaadka dhammaantoodna waan u sheegayaa beeshaas inay diinta islaamka wixii ka maqane diinta islaamka ay ku rabto wixii lagu yeeshana ay diinta islaamka ay ku bixihayso aysan daaquud iyo filinkaas aysan dhaqayn ogaaska beesha murugsade ogaas cabdiqaadir daahir oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa la dardaarmay nabadoonka cusub isagoo ugu baaqay inuu ku hogaamiyo jufada ku dhaqanka shareecada islaamka halkaas waxaa ku qoran xadiid xadiidaa ku qoran xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyat horta dadka dhan dhammaantood waa raaci waa dad mas-uul laga yahay qofkii waa ilaaliyayaal dad wax ilaaliyo oo mas-uul ah wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof walbana wixii ou ilaalinaayay waxbaa laga soo celi doonaa beri walaalkeenna waa soo dhawaynaynaa shaqadaan ku garab taaganahay wax allaale wixii ou saacidaada awood u leenahay waa la garab taaganahay haddaan ahay ugaaskii beesha saddex iyo sagaal ee beesha murugsade waa garabkiisaan taaganahay hawsha sidaanu qabada u waday kala dambayntii iyo wanaaggii iyo hawsha sidooda soo dhowow kusoo dhowow uur furan gacmo furan qalbi furan ugu dambeyn sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa munaasabadda soo xiray wuxuuna nabadoonka ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayadda tawxiidka qori iyo furo gaari oo cusub oo si gaar ah loogu talagalay inuu adeegsado nabadoonka raayada kulle waa ujeedaan ummad kasta waxay leedahay waxa astaan ay leedahay ummadda muslimiinta astaantoodu waa tan maanta waxay naga dabwadaan maaragtay gaalo barnaamijka ay soo habaysay ee soomaaliya laga kala goynaayo raayadaana waxa waaye raayadana midayn lahayd way ummadda soomaaliyeed meel ay joogdo muslimiinta dhan mid ay iskugu imaanayaan waa tan insha allahu naqiibka tanaa u dhiibaynaa qabso waa qori kay ah afartii todobo calasalaad waa nin reer galgaduud e qoriga ma taqaana lama dhahayo hadda kolley waa is leeyahay marka waxaa la rabaa bis in maaragtay habaysto go-aankiisna marka horeba insha allahu nin geesi aan ka ogeyn qorigii marka waxa waaye kitaab qur-aankii iyo raayadii tawxiidka haddii qori daba taagnayn warkaas waa shaqayn waaye hore ay u shaqayn waaye marka way laga shaqaysin lahaa kitaab qur-aanka iyo raayada tawxiidka waaye qaba naqiib furahan waxa waaye furihii oo gaari cusub oo maaragtay walaalaha ay ugu talagaleen walaayadan ay kusoo wareejiyeen isla markaasna ay ugu talagaleen naqiibka in hoolihiisii iyo shaqadiisii u ereyg sugo jazaahum allahu khayran naqiib cali in furaha baaburka waa kana lagu wareeg baaraka allahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
doorashada nabadoon cali ayaa muujinaysa midnimada ka muuqata jufada cabdulle sibti oo ka mid ah beesha murugsade tallaabadan ayaa loo arkaa doorka dhaqanka iyo hirgelinta shareecada islaamka deegaanadaasi iyadoo la filayo inuu nabadoonka ku hogaamiyo jufada ku dhaqanka shareecada islaamka mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay mafhuumka iyo aragtida uu islaamku ka qabo qoyska iyo dhabaha loo maro in la dhiso qoys ka qayb noqda bulshada muslimka ah cadnaan xaaji muxsen ayaa ka warramaya diinta islaamka ayaa ahmiyad gaar ah siisay islamarkaana dhiirigelisay dhisidda qoys muslim ah nolosha guurka ayaana ah nolol uu qur-aanku ku tilmaamay gacaltooyo iyo naxariis waase haddii la helo lamaane isxaq dhowra qofba qofka kalena ixtiraam iyo naxariis siiyo sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka martina ku ahaa barnaamijka toddobaadlaha ah ee islaamka iyo bulshada ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu si qoto dheer oga hadlay mafhuumka iyo aragtida uu islaamku ka qabo qoyska iyo dhabaha loo marayo in la dhiso qoys qayb ka noqon kara bulshada muslimka ah isagoona xusay fawaa'ida guurka iyo dhisida qoys muslim ah guurku walaalayaal wuxuu ka qayb qaadanayaa dhisidda mujtamac muslim ah inuu dhismo ayuu guurka ka qayb qaadanaya waxayna ka bilaabanaysaa mujtamac muslim marka la leeyahay waxay ka bilaabanaysaa iijaad albeyt almuslim guri muslim ah in la helo hooyo iyo aabba gabar iyo wiil in laysu guuriya halkaasay ka bilaabanaysaa intaasoo guri magaalada dadka degan bulsho meel degan malaayiin qof meel degan guri ay kasoo wada baxeen hooyo aabba ay ka yimaadeen meeshay kasoo bilaabanaysaa waana unugta ugu yar ee mujtamaca muslimka uu ka kooban yahay meeshaasay marka wanaag oo dhan meeshu kasoo bilaabanaya marka fawaa'idaasoo dhan ayay leedahay marka arrimaha suurtagelinaya socoshada noloshu inay sii socoto ayuu guurku qayb ka qaadanayaa marka waa lagama maarmaan arrinkaasi waa muhiim weeyaan baaraka allahu fiikum sidoo kale sheekha ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalan karta haddii uusan waalidku gabadhiisa u guurinin diin leh isagoona soo qaatay tusaalooyin dhacay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi hadday ninkii idin yimaado guur idinka soo doono diinkii akhlaaqda ka fiiriya u guuriya haddaad yeeli weysaan oo nin diin leh idin yimaado ood u diidaan nin kalaan xoolo lahan la raadsanayaa nin noocaasaan la raadsanayaa nin madaxaan la raadsanaya gabadhayda aad tiraad ninkii diinka lahaana aad ka leexdo gabadhii baan rabaa waana nin ahlu diina maya leexo aad tiraahdid xoolo malihida ka matida ka mitir aad tiraahdid nabigeena wuxuu yidhi ilaa tafcaluuhu haddaydan yeelin nin qof diin leh gabadhiina aydan u guurinin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fitna weyn oo ballaaran baa dhacaysa wuri nabigeena annagoo nool baa ilaahayna tusiyay hadda kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sana laga jooga geeridii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh maanta annagoo nool baana aragnay gabar nin diin leh soo doontay oo loo diiday nin lacag leh lala sugaayo nin madax ah lala sugaayo nin tolka ah lala sugaayo maxaa dhacay gabadhii inay fasaaday akhlaaqday xumaatay way dhacday xaqiiqa oo dhacday way ogow guurka ka hor waxaa la jideeyaa in labada qof ee isguursanaya ay is arki karaan waana kan sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka hadlaya xikmadda ka dambaysa arrintan haddaba xikmad buu ka wataa ahmiyad bay ku fadhidaa inuu wiilka iyo gabadhu ay is arkaan xikmadda iyo ahmiyadda ay ku fadhidaa waxaa ka mid ah in la helo naftu inay xasilooni inay hesho gabadhuna markay ninka aragto xasilooni ay hesho ku qanacdo ama aynan ku qancin ninkuna gabadhu marku arko uu ku qanco ama aysan ku qancin soo ma jeedid aragtida wixii ka dambeeya guurkii baa hore loo sii gelaya ama dib uga laabanaya qofka soo ma jeedid ha qodobkaas waa laga maarmaan xikmada kale oo loogu talagalay ay culimmadu ka warameen oo in uu arko iyaduna ay aragto waxaa ka mid ah inaan la khiyaameynin khiyaamo aysan meesha ka imanin gabar fiican waay kan waay kan waay kan haddii loo sheego hadhow wax ka duwan ay usoo baxaan ka hor laakiin markuu arko adaaba iska arkay wey hadday aragtana adaaba iska arkay wey waqti xaadirkan la joogo mid ka mid ah furimaha halista badan ee cadowga kasoo weeraraan ummadda muslimka ah waa mafhuumka qoyska heer ragga badani ay dayaceen qawaamadii wallah dusha ka saaray haween badanna ay laf dhuun gashay ku noqdeen raggooda taasoo keentay inay soo baxaan jiil baylah ah oo aan dadnimo iyo diintoona lahayn halka geesta kalena la arkay midhaha qurxoon ee ka dhashay markii la ilaaliyey mafhuumka qoysdhiska islaamka iyo dawaabidda ay shareecada u dejisay labada ruux ee nolosha wadaagaya
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mid a ururada jihaadiga ah ee ka dagaalama dalka bakistan ayaa ku biiray safka xarakada daalibaan bakistan ciidamada mujaahidiinta ee daalibaan bakistan ayaa ku dhawaaqay in urur weyn oo ka howlgeli jiray gobolka qalaad ee dalka bakistan uu si rasmiya ugu biiray safkooda hogaamiyaha ururkan mowlaawi moxamed balooj ayaana si rasmiya beeca ula galay amiirka xarakada daalibaan bakistan sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo la faafiyey amiirkan ayaa ballan qaaday in uu hoggaansami doono dhammaanta ujihaadka jihaadiga ah ee ka soo baxa amiirka ugu sarreeya xarakada kaas oo lagu magacaabo abuumansuur caasi mufdi oo hogaamiya ururka xarakada daalibaan bakistan isagoona si diiran u soo dhoweeyey ururka safkiisa ku soo biiray tallaabadan ayaa la filayaa inay sii xoojiso howlgallada jihaadiga ah ee ay xarakada daalibaan ka wado dalka bakistan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa